walba aan la buuqin oo la qaylin oo aan macnaa aan laga dhigin muxuu ahaaye emotionska dadka inta la kiciyo caatifadaha hadhow waxay isku bedeli karaan dalkaani dadka oo la kiciyo dowlad la-aanta wax noo keena sidaasay ahayd dowladdii dalka ka jirta sagaashanki waxaa riday dad la kiciyey khaladaad dowladnimo oo dhab ah dalka ka jira oo dhab ah laakiin haddana sidii saxdeed looma tuulkii aaliyadii saxdeed looma isticmaalin in dadka la kiciyo dadkan mar haddii dadku kaco oo nidaamka iyo dowladnimada iyo caqliga toosan oo meesha ka baxo cid cid kale kontrooli karata male waa biyo soo fatahay webi soo fatahay oo kale noqonayaan wax walba waa dadku waa dardarayaan marka mar walba in dadka la kiciyo muxuu ahaay wax weyn oo dana marka dambe marka dadka in wacyigooda kor loo qaado xuquuqdooda ay ogaadaan waxa xaqa u leeyihiin ay u doodaan ay u istaagaan uguna doodaan si waafaqsan dhaqanka suuban iyo nidaamka dowladnimada dhexdiisa iyo waxaan dadka kale iyo dalka guud ahaan wax u dhimaynin oo dhibaato keenin adigoo dhibaato ka cararaya haddaad dhibaato kale inay timaado aysan